waxaan la kulmay agaasimayaasha guud oo ah injinkii shaqaalaha rayidka dhaqaajinayey ama kurkii iyo madaxdii ugu sarreysay shaqaalaha rayidka ee dowladda marka waxaanu yar eegnay bal shaqaalaha inoogu jira annagoo u ka duulaynaa mishiinadan gacanta la saaro bal shaqaalaha xilligaas ku jiray intay yihiin shaqaalaha guud ka yihiin agaasimayaasha waxaan faray kulanka bilaha ah een wada yeelan doono bisha soo socota haddii ilaa idhaahdo markaan isu nimaadno haddana xilligii waa la fiirin doonaa marka haddii ay sidii ahaato mas-uuliyadda agaasimayaasha iska leh dadku ma wadaagayaan marka waxaan rajaynaynaa inay agaasimayaashu ay ku hoggaamiyaan shaqaalaha si firfircoon inay hoggaamiyaan xafiiska shaqada iyo shaqaalaha hadduu qofku ka tirsan yahay qofka waa in shaqo bada'anba taalla marka shaqadii uu qaban lahaa waa in loo diraa waa in shaqada si fiican loogu hoggaamiyaa marka taas kulliga xafiisyada o dhanna waa wada sidaas waxaan soo dhoweynayaa hadalka wasiirka oo ah in dib u qiimeyn lagu samaynayo shaqaalaha in dib loo eego inay lagaa maarmaan tahay marka waxaan rabnaa in dib u qiimeyntaas wasiir in la sameeyo dib loo qiimeeyo shaqaalaha shaqaalaheenna waxaan ayadana dhiiri gelinaynaa haddii ilaa kuna shaqeyna kuna dadaalaynaa shaqaalaha inay helaan tababaro tababaro inay helaan waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaa idhaahdo shaqaalaha in la qiimeeyo oo la karaameeyo oo la sharfo oy xuquuq yeeshaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaa idhaahdo in aan ku dadaalno in shaqaaluhu dallacaan oy socdaan oy kor u socdaan oy xafiisyada isu banneeyaan oo aynaan kuwa cusub dhexda kaga tuurinay iyakii ay ay dallacaan oy kor u socdaan oo qofkii shaqada soo bilaabay xilli inuu kor u socdo ilaa iyo meeshii uu gaara uu gaaro dhibaatooyin badan baa inaga haysata waan ogahay four point five baa ina hortaagan culaysyo badan baa ina hortaagan dhibaata ina hortaagan oo aada u waaweyn laakiin haddana waxaan rabnaa inaan si tartiib tartiiba uga gudubna haddii ilaa idhaahdo oo shaqaaleheennu ay noqdaan shaqaale isku hallayn kara shaqadooda iyo dowladdooda isku hallayn kara inay noqdaan